magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey xoojinta iyo ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka soomaaliyeed ayna hogaaminayeen kutalada haweenka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay ururada haweenka jubbaland guddoomiyaha hay-adda kaalmo odayaasha dhaqanka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xogayaha guddiga haweenka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan ifrax maxamed nooley oo daahfurtay kulanka ayaa waxay ka warbixisay muhiimadiisa safarkan u nimid jubbaland wuxuu daarnaa xoojinta iyo xaqiijinta koruqaadidda haweenka ka qaybgalkooda siyaasadda sidaad la wada socoteen ama miidiyaha kala socoteen dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dib u eegis baa lagu sameynayey waxaa jiro qodob lagu soo kordhiyey oo lagu xoojinayo ka qaybgalista haweenka siyaasadda kuwa la magacaabo iyo kuwa lasoo doortaba waxaa ilaahay mahadiiya inay markii u horeysay dhacday in dastuurka lagu soo daro qodob ah in xeerar ay kasoo bixi doonaan koruqaadista ka qaybgalka siyaasadda haweenka soomaaliyeed maadaama ay bulshadu ka kooban tahay rag iyo dumar dumarkuna kaalin weyn ku jiraan oo yihiin hooyooyinkii iyo hooyooyinka soo socda ee ummadda soomaaliyeed inay si siman uga qayb qaataan daldhiska siyaasadda horumarinta shaqooyinka waxbarashada dhan kasta safarkeennu
afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbaland ugaas cumar xiire iyo guddoomiyaha hay-adda kaalmo samafale iila aadan maxamed ayaa waxay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in haweenka ay ka qayb noqdaan siyaasadda annagoo hadda waxaan ku faanaynaa dowlad goboleedka jubbaland haddaana weliba odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha haddaan nahay sanad walba waxbaan ku darraa waan curanaa laba ku dar saddex ku dar war gabdhihii maxaa dhiman hadda gabdhaha annaguna hadday idiin sheegeenna waa khayr hadday idiin sheegoyn annaga sheegayn waxaan rabnaa gobollada waad mari doontaan heesta hooyoy marka la yidhahdo marka la qaado waad garanaysaan hooyoy heestaa marka la qaado gaal iyo muslimba way madaynaysaa marka hooyo xaggee lagaga tegi adduunka haddaad marto wadada hor waddamada hor maray oo dhan meelaha muhiimka ee dhaqaaluhu ka socdo ee horumar ka socdo gabdhaha u badan shaqaalaha ayaga u badan iyo madaxnimadaba annaga dowlad goboleedka jubbaland haddaan nahay odayaasha iyo maamulba waxaa naga go-an inaan gabdhaha labada dhagoodba ku dhegaysanno oo mid keliya aana ku dhegaysanin bidixda inaana ku qabanino midigta ku qabanno inaan wax walbaba u horumarino kow ka dhigi mayna laakiin ilaa saddex waan gaadhsiinin haddaan leno xaqiiqatan marka laga hadlaayo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka muddo badanaan ku raagnay inaan dhahno boqolkiiba soddon soddon waxaan jeclaan lahaa in bal in laga gudbo tiro intaas ka badan sannadaha soo socda laga doodo sidii loo heli lahaa matalaadda dumarka meel walba ay ku jiraan waxaan aaminsanahay inay yihiin dad howlaha masiiriga ah wax badan ka keeno kana naxariis badan ragga oo siyaasadda iyo surbursi maalmaha ku mashquulay waxaan jeclaan lahaa qudhooda inta siyaasadda ku jirto inay matalaadooda ka dhabeeyaan ugu qareemaan haweenka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan